kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeennii ilayska v o a waa barnaamij aad laba jeer bishiiba maalinta isniinta ah ka dhegaysataan idaacadda v o eda laanta afka soomaaliga intiinii dhagaysatay barnaamijkii kan ka horreeyey waxaan ku soo qaadannay waalidiin ka sheekaynaya saamaynta dhaqaale iyo midda maskaxeedda ee uu ku reebay tahriibka oo ay ku la'yihiin carruurtooda raq iyo ruux maanta waxaan dhegaysan doonnaa qaar ka mida dhallinyarada tahriibtay oo ka sheekaynaya dhibaatooyinka ay kala kulmeen qaarkoodna ay weli ku jiraan ugu yaraan soddon kun oo muhaajir ayaa la aaminsan yahay inay ku dhinteen badda mediteraneanka iyagoo ku riyoonaya nolol wanaagsan oo ay yurub ka helaan qaar ka mid ah dhallinyarada soomaaliyeed ee tahriibka ku tegay dalka libiya oo dhibaato badan la kulmay ayaan kula xiriiray qadka teleefonka ee magaalada tripoli ee dalka libiya dhallinyaradan oo dhowr jeer laga soo qabtay iyagoo saaran doonyo tahriib ayaa hadda ku jira xeryo qaxooti oo ay isku diiwaangeliyeen si dalkooda dib loogu celiyo ashraf maxamed cabdulaahi waxa uu tahriibka ka soo bilaabay muqdisho boosaaso yemen kadibna waxa uu galay libiya labada kun iyo lix iyo tobankii waxaan weydiiyey maalintii ugu darayd ee soo martay intii uu gacanta magafayaasha ku jiray haddaan soomaali sheegen baa lacag labaatan kun oo dollar laga dalbanaa markaan waxaan sameeyey xafkir kenyaadkana oo kale labaatan kun oo diinaar baa qofkiiba ka doonaya yiri oo u dhigmata lacag afar kun iyo afar boqol oo boqol waxaa dhacday habeen walba lix maalmoodba waxaa dhaca una la-aan biyo la-aan rafaadka madaxa dhibaa jidka laga ilaa dhibaatooy igu taala ayuub cali aadan oo dhallinyarada xerada ku jirta ka mid a ayaa isna ka warramaya maalintii ugu darayd wallaahi midii ugu darayna way laga laaba xasuusta waxay tahay rag inkar soo baxsanay muddaman lagulaayay dildil maalin alla keena maxaa lii jiray rama aanaa la siinaynin afar labaatanka saa hal xabo rooti a bes intana la siiyey afkii juuqna gabay aan awoodi kari weyn hadii aan halabo energy laga dhamaaday aan orodna awoodi kari weyn marka dambe daan laf u yaanay aan soo yaacnay albaabna aan jibinay rasaasta socota oo nagula soo ligaaya aan ka hortagna oo ku yaacnay ragaleed intaan ragala gudbeen ala yaabay goormay ahayd markaa wallaahi waxay ahayd labada kun sideed iyo tobanka bishii afraad waa gartay ma jira ruux biniaadam ma noolaha ilaahay nafgeliyey oo rasaas dhiciisa dabcan ka hortagayo weli ma arag wallaahi waxay gaartay nolosha xabad dhiciisa aa ku dum dum dum le in laga hortago la maxaansado xabadda bes mar haddii ugu dhacdo naftiidaasi alxamdulilah weliba maasili baa ugu sii jirtay nolosha dhimashada nolol kasii xun xayaatul kelbi ilaa wadakale haddaad og tahay in waxa aad soo martay iyo xaaladda aad kala kulantay tahriibka ay kugu dhacayaan haddaad sii og tahay ma soo bixi lahayd wallahi bilahi tallahi hadii aan ogaay ma soo bixin sababtoo ah sharaftii iyo raganimadii iyo haybadii aan waddanka ku leehay wallahi inta weliga guurtiso horaa loo yidhi haybadii waxaad ku leedahay dhulkaada waayo haybadii sharaftii karaamadii aan laga guurtiyey maxamed aadan faarax oo isna dhallinyarada ku jira ayaa ka tahriibay magaalada jigjiga ee xarunta dowlad deegaanka soomaalida ee dalka ethoobiya wuxuu isna ka hadlayaa wixii uu la soo kulmay iyo maalintii ugu xumayd wallahi waxay ugu darnaa ugu yaaq badnaa waxay ahayd anigoo markii oo jeel markii aan badla iga soo qabtay oon tijuuro soo galay oo meel aanay dhalinyaro la subkaan keenay oo ninka libiya libiyaanka macnaha mugafaxa jeelka nagala soo baxay meel la keenay toban iyo laba qof aan helnay toban iyo labada qof way wa carareen anigii markii anigoo taagan oo dadkii waa carareen anigoo meesha taagan laigu maleeyey inaan cararay oo laisoo qabtay uu yiri dadka lacagtooda intaa rabaa shan shan kun ani wiil kaloo kale markaa sigana la qabla cararay oo meel laga soo qabtay wadda ah anigoo taagan oo ordin ayaa lagu yiri lacagtii dadkii labadii labaatan labaatan diraf aa cararay lacagteed adaan dusha kaa saaraya lacagtaasaan kaa rabaa ilaa kulli faraacayay goormay ahayd markaa waxay ahayd laba kun laba toban iyo tobanka dhallinyaradan ayaa kuwooda ka badbaada gacanta magafayaasha ee aysan u suuragelin inay safarada badda oo lacago badan lagu bixiyo ay galaan ayaa waxaa ku adkaata inay dalkooda ku noqdaan laba sababood awgood midda koowaad soo noqoshada oo ku adag oo ay mar kale halis u geli karaan inay gacanta u galaan magafayaasha iyo iyagoo ka fakeraya dhibaatadii ay qoysaskooda u geysteen iyo lacagihii lagu bixiyey tahriibkooda waa kan maxamed aadan faarax waan dib markaan usoo xasuusto ama wadankaada kusoo laabaan saddex aan soo xasuusto oo haddana le waalidkaada khasaare geysatay maanta maxaad dar doonaysaa wadankaada gujikaa ma yaalla waalidkaada waa khasaarisay wadankaada waa kasoo tagtay dib uma laaban kartid wallahi bilahi aad waan xasuustaa waxyaalo badan oo macnaha weli waalidkayga aan macnaha u geystay haddana macnaha boog boogii daqaraysa ay tahay meel iga taalo oo weligeed macnaha aan samaynayni marka ma ilaa aan macnaha libiya aan ka baxa dhibaatadas iyada ah waa gartay had maxaad ku kula talin lahayd dhalinyarada soomaalida doonaya hadda inay soo tahriibaan oo dhibkaa idinka aad soo soo marteen mid lamid ay soo maraan maxaa kula talinay waxaan kula talin lahaa dhibka anaga aan soo marnay inay soo maraan midnaba wallaahi bee lama doonaya anaga dhibka iyo rafaadka aan soo marnay inay wadankooda hooyo ay iska joogaan ay wax ku qabsadanayaan macnaha aan kuleeyahay
ambasador cali siciid fiqi waa safiirka soomaaliya ee midooda yurub waxa uu ka mid ahaa guddi dowladda federaalk ee soomaaliya ay u xil saartay soo celinta dhallinyarada ku sugan xabsiyada liibiya ambasadorka oo aan kula xiriiray khadka taleefanka ee magaalada brussels ee dalka beljimka ayaa ugu horreyn ka warramaya waxa xoga ee uu ka hayo qaabka ay dhallinyaradu u tahriibaan iyo dhibaatada ay kala kulmaan wiilasha ama gabdhaha markii laga soo qaado suudaan saxaraha ay soo maraan dhowr habeenay ku seexdaan maalintiina waa kuleel habeenkiina waa qabob gaari ciriiri ah aan maaragtay shaksi bini aadan todob labaatan qofood la saari karin ayaa lasoo saaraa wixii meesha ku dhintay jidka ku dhintan waa laga tagaa marka markay keenaan suudaniyiinta ta maaragtay nimanka smugglerska oo maarkilo ka shaqeysta tahriibka ka shaqeysta markay keenaan suda libia xuduudeeda way iibiyaan dhalinyarada dhalinyada markii la iibiyo marka waxaa maaragtay dadka iibsado waxay maaragtay xerooyin ayay geeyaan xerooyinka marka maalintii la tago kadib waxaa lagu bilaabaa garaacid garaacid noocyo kasta ah koronta ama ku qabo ama tubada biyaha ku garaac ama ama si kale u garaac gabdhaha waa la dhibaateeyaa waa la kufsadaa marka meelaha qaarkood ay libia ku taalo xerooyinka ay dhalinyarada ka cabaadaan waxaa kamid ah magaalo la yidhaahdo xerooyinka bin walid magaalada bin walid xerooyin waxaa jiro markay soo galaan keliya lagu yidhaahdo meeshan laba qofood ayaa ka bixi kara ama maaragtay qof lacagta iska bixiyey ama qof maaragtay runtii aanan oo meeshan dhinto oo kadib meedkiis un banaanka loo qaado marka waxaa dhici kartaa maaragtay dhalinyarada qaarkood waalidkood inaysan usoo sheegin qaarkood waalidkood xitaa telefoona inaysan haysanin marka meeshii runtii ay ku dhibaatoodaan sidii loo garaacay loo garaacay meeshii gaajana gaajana way ka jirtaa cunno fiican ma jirto biyo ma leh marka dhibaatooyin runtii oo shaksiyan oo maskaxiyan oo wax wax u dhimaysa ayay maraan kadib inta lacagta baxsato waxaa dhici kartaa markaa in qaar in maaragtay la qaado haddana badda la geeyo xeebaha libya halkaa maaragtay lagu soo qaqabto ay dowladda libya askarteeda oo maaragtay xuduudaha badda ka shaqeeya soo qabtaan kadibna maaragtay tripoli la geeyo xabsiya lagu tuuro marka dhalinyada runtii waxay soo maraan dhibaatooyin aan la qiyaasi karin waana macquul maaragtay dhinaca maskaxda runtii wax weyn inuu kasoo gaaro waayo qofka kan makasoo talagalin in dhibkaa uu maraayo waxaa dhacday muddo hadda laga joogo lix bilood wiil soomaaliyeed inuu isgubay oo isku gubay magaalada mataqaana tripoli xabsi ku yaalo dariiqul dariiqul sika la dhaho wiilka oo maaragtilo waqooyi ka yimid markiisa hore oo runtii marar badan aan la kulmay inta mar markaan la kulmay mar kasta wuxuu ilahaa toddoba iyo toban kun dollar baa iga soo baxday meel aan ku noqonayo ma garanayo marka runtii dhibaatooyin aan la sheegi karin oon la qiyaasi karin ayaa aruur wiilashaasi gabdhahaas ay la kulmaan waxaa kaloo jira oo laga yaaba in sawir aysan ka haysan badankood waxay aaminsan yihin hadday baddaa ka gudbaan oo ay badbaadaanba in nolol fiican ay gelayaan nolosha yurub taalaa ma tahay midda dadku ay malaynayaan oo badaha isugu tuurayaan ma u qalantaa runtii uma qalanto haddaad fiiriso yurub xaaladda hadda ay ku jirto boqolkii waxaa lagu qiyaasaa wadamada qaarkood gaar ahaan koonfurta maarkino yurub sida talyaaniga greega spanishka dhalinyarada aan shaqeynin oo wadankaa u dhalatay boqolkii afartan ayay gaarayaan marka meeshii runtii yurub dhaqaale xumo xad dhaaf ayaa ka jirta wadanka ugu roon waa wadanka jermanka jermankana hadda maaragtay intaa milyan oo qofood ma qaadi karo meeshii dhibkaa ka sokow ay maraayaan oo markay kuay yimaadaan yurubta waxaa lagu tuurayaa meel xero ah xeradaasoo maaragtay waxay ku xiran tahay wadankay tagaan hadday u badato qaarkood cunay helaayeen qaarna xarig baa lasii geenayaa waa lasii xiraayaa in xarigay waktigood ku dhamaysanayaan mida kalena waxaa jirto in maaragtay meeshii markay yimaadaan ay cunsuriyadii ku badato dadka ajaaniibta dadka oo maarkilo meeshan wadankan u dhashay oo aan shaqada haysanin ay dadkii ay nacaan qaarkooda dhibaato kasoo gaarto sida hadda aad aragtay maaragtay new zealand waxaa ka dhacay oo afartan iyo sagaal qofood lagu dili taa oo dhan waxaa keentay qaxootiga maarkilo faraha badan oo maaragtay dadkii ay ka qaylinayaan aanan runtii nolol fiicanna ku haysanin markay meeshaan yimaadaan ila qofkii shaqo ma helaayo shaqo way adag tahay qofka siduu ku helo waxbarashona way adag tahay isu ku helo marka ma aha maaragtay qaxootiga sida maaragtay dadka maraykanka loo kaxeynayo sharciga ku tagaayo marka maaragtay nolol samaysan kara maaha dadka badanaaba waxaa lagu hayaa maaragtay xerooyin kumeel gaar ah kadibna way way sii gudbiyaan waxay rabaan inay khasab wadamadooda ay ugu celiyaan ugu dambeyntii waxaa jiray dhalinyaro badan oo qaarkoodna aan la hadalnay libiya jooga weli xere dowladdu gacanta ku hayso ku jira sugaya inaad soomaaliya ku celisaan horena waad u celiseen markaad qorshaha haddaad wax yar naga siiso tirada aad celiseen iyo inta hadda aad qorshaynaysaan iyo wixii meesha ku haray aad hadda ka war haysaanee diyaarka waa inay soo noqdaan horta annaga waxaan ka shaqaynay in maaragtay dhalinyarada soomaaliyeed libiya ku dhibaataysan in la soo celiyo soo celinta maaragtay meesha maaragtay laga soo celinayo dhalinyarada soomaaliya dhibaatooyin badan dhibaatooyin badan aan kala kulanaa oo dhinaca hay-adaha caalamiga aan kaga kala kulanaa waxaan kaloo la kulanaa maaragtay dhibaatooyin dhinaca dowladda libiya hadda beryahan dambe dhalinyaro fara badan oo isqortay muddo bil ka hor in la qaaday aheyd waxaa dib u dhigay maaragtay viisihii bixitaanka ayay libiyiinta ciriiri geliyeen hadda markii ugu horreysa maaragtay hadda sagaal soddon iyo saddex dhalinyaro ayaa maaragtay talaadada maalin talaada ay soomaaliya ku noqonaayeen sagaal iyo sagaal iyo labaatanna waxay tagaayeen muqdisho afarna waxay u socdaan waqooyi marka dhibaatooyinka aad aan soo sheegay oo maaragtay dhinaca qaadista runtii way badan tahay dhalinyaro fara badan waxaa jirta iyagana markii la qoro kadib ay haddana maskaxdooda ay bedelaan ay dhahaan war annaga ma noqonayno waxaa kaloo jiro damacyo fara badan dhalinyarada la geliyo la yidhaahdo war maxaad ku noqonaysaan waddankiina waxbaan idin haynaa kadibna meeshaas cillada loogu tago ay dhibaatooyin fara badan la kulmaan laakiin dowladda soomaaliyeed waxaa ka go-an qof kastoo soomaaliyeed oo libiya ku sugan oo rabo inuu ku noqdo waddankiis in maaragtay meeshii ay kasii socoto dadka jooga maalin kasta tiradooda qiyaas ahaan lama yaqaano maalin walba way soo bataan waayo qaar badan ayaa soo galo xerooyinka markay soo galaan waalidiinta lacagta ay ka dhiibaan lacagta markii laga dhiibo badday aadaan badda markii laga soo qabta ayaa magaalada tripoli la keenaa markaasa dowladda soomaaliyeed ay runtii ogaataa inta meeshaas markaa oo soomaaliyeed lagu haayo dhib badan ay aan kala kulanaa dhalinyaro naftooda qaar badan oo maaragtay rajadooda runtii markay meesha ku wareeraan ay rabaan daqiiqadii ugu dambeysay hadda iqaad bay ku leeyihiin hadda iqaadna meesha ma socoto ilan waa waa waa process aada u fog wakti qaadanayo bil bil qaadanayo laba bilood qaadanayo haddaan joogta loo daba joogin
marka laga soo tago badda oo lagu safro doonyo macmalah oo ay naquudayaal ka yihiin tahriibiyayaal arxan daran iyo safarada saxaraha waxaa dhibaatada tahriibta sii adkeeyey iyadoo labada meel ee ay tahriibayaashu ugu badan maraan ee liibiya iyo yemen ay labaduba colaado ka ogan yihiin oo aanay kala dambayni ka jirin bishii maaj ee sanadkii labada kun iyo toddobiyo tobankii ayaa labiyo afartan qof oo soomaali qaxootiyah ay ku dhinteen duqayn ay u geysatay dayuurad nooca qumaatiga u kaca ah iyagoo saaraa dooli ka soo baxday xeebaha yemen oo jabuuti ku sii jeeday ku dhowaad afartan kale ayaa ku dhaawacmay weerarka oo ilaa iyo hadda aan la ogeyn cidda geysatay dahaba sooyaan waa guddoomiyaha guddiga qaxootiga soomaalida ee yemen iyadoo ku sugan magaalada sanca ayaan weydiiyey dhibaatooyinka tahriibka iyo tii ugu xanuunka badnayd ee ay u soo joogtay tii igu xanuunka badnayd oo ilaa iyo hadda aan iloobeynin inta aan noolaa waxay dheer dad taariibiyaal oo ka baxay maxaan kuu sheegaa cadan ka baxay oo u socday suulaan oo doontoodii ma diyaaradaa duqaysay ma yemantaa duqaysay cid allaale cid duqaysay ilaa iyo hadda aanan la aqoonin oo dadkii oo doontii saaran xabado lagu furay oo macnaha qaarna ay ku dhinteen qaar ku dhaawacmeen qaar badbay ku dhaceen oo aan soddon iyo laba qofood oo soomaali ah aanu ku duugnay annagoo shan iyo toban qofood oo soomaali ah aan soddon iyo laba qofood oo soomaali oo dhimato ku duugnay oo annagoo dumar aan la soconay waxaa lagu daadiyaa badii oo qofka bini-aadamka ah meel uusan kabii karin qofka dabaalka uusan aqoon meel uu kabii karin aa lagu daadiya meeshaas marka lagu daadiyo yacni dadna way ku dhintaan baktiyaana sidaa lagu soo baxaa balse waxaa murugana hooyo ilmaheedii oo kaleento meeshii ay ugu soo dhex tagtay badii ugu soo sheega hooyo iyo aabo yani badii ku dhintay oo ilmihii laga soo bixiyey yani dhibaatooyinkaas horta maxaato ma aha mar iyo laba waxa ay ku dhacaan macnaha dadka soomaalida ay soo taariyen ma garan ka waxa ku kalifa inay soo baxaan ama soo barakacaan waxaa waaye dagaaladii sokeeye iyo dhibaatooyinkan qaraxan afar iyo labaatan saac socdo iyo shaqa la-aanta wadankii ka jirta laakiin meeshay u socdaanba sidoo kale waa qaraxyadaa waa ka jiraan iyo dhibaatada ma ma fikirayaan ma dhahayaan meeshaad joogtiin meeshaanay ta amay macnaha meeshaad u socotiin amay ka daran tahay qofka ma ka fikiraya haddii uu mar meeshan dagaalkan uu ka tago wuxuu aaminsan yahay inuu meel fiican iyo nabad iyo nolol fiican uu hela ay isaga la tahay laakiin run ahaantii ma aha nolosha ku noolaa nolol ku xun uu ku noolaanaya waafaan sooma dhibaatadii wadankiisku haysa dhibaato ka xun uu ku noolaana sababtoo ah marka koowaad oo yimaado luuqadii wadanka ma yaqaano war maxaa soo doontay yaa tahay inteed u socotaa haddii la yidhahdo luuqadii wadanka ma yaqaano wuxuu ku qasban yahay inuu gacmaha kaa taago waa marka ugu horeysa hadduuba nabad ka soo baxo mar allaala markuu meesha yimaado hadduu weligiis xitaa uusan macnaha dhibaato uusan arkin kow waa inuu baaldi qaato istiraasho oo qaato oo jidkaas istaago oo baawur ku dhaqo suuqyada istaago oo baawur ku dhaqo shaqo kaleento oo taaliya min ma jirto nimankana baawur way dhaqaan naagahana waa qadaamooyin ama dadka waxaan kula talin lahay qof kasta wadankiisa wax u dhaamo ma laha ama ha ku dhinto ama ha ku noolaado ama qarax ha ku dhaco nin kastaba wadankiisa wax u dhaamo ma laha inaysan soo tahriibin oo intii hore oo dhimatayna allah ilaahi u naxariisto intii ku dhaawacantan ilaahay oo caafimaad siiyo
waxaa jira dhallinyarada tahriibta qaar badan oo ka mid a oo inta waddankooda ay ku soo noqdaan nolol ka abuurta waxaa ka mid a maxamed xaaji cusmaan oo muddo lix jeer ah u tahriibay yemen dhowr marna ka gudbay oo galay ilaa sacuudiga maxamed wuxuu ku soo noqday boosaaso oo uu hadda ku nool yahay wuxuu v o eda uga warramay wixii uu tahriibka ka soo maray xasuus maxay tahay haddaad duquuba haddaad micnihii oo sariiraan ku aruuro taariikhda iga soo martay tahriibka runaantii midaa iloobi kara ma aha markay ugu dhibaatada badneed waxay ahayd doon carafaad ku raacna ugu yaraan shan boqol iyo wamaasaada ku raacnay afar boqol iyo shan boqol meelahaas fadhiga aan fadhiisanay habeenkii doonta aan fadhiisanay anigoo sidii aan u alnafar nuuxji karin baa yemen ka degna magarata ciidan baa saaran haddii wax yar madaxaaga kor u qaadid ayagaaba micnihii shaki kaa qabaano goortaa kor u qaadid dhebigaasaa ku yaqaan magarat uma baahanaysidba wadnahaaba ku kala goconba meesha la marayo goortaa aragtid iyo biyaha doonta kugu soo gelaysay iyo gaajo iyo waxaas iyo kuma qabanayoba adigaaba xag rabbigaaba murugaa cunaysaa quudanaysaa magarat maxamed tahriibkaa kadib hadda waa saddexaasle le lix carruura iyo kawaanle ka ganacsada hilibka xoolaha aniga laba neef saddex neef baa soo qashtaa miis baa miis baa suuqa ku leeyahay miiskaasaa lee soo saaraa hodheelada iyo boosaas iyo magaalada aan u kala qaybayaa boosaasta lacagta aan ka shaqaystay alxamdulilaahi rabbialcaalamiin haddeer gaarigaa ku socdaa gaarigaa aan saaranahay anigaa iskalah maxamed ayaa taladan u haya dhallinyarada doonaysa inay tahriibto wallaahi tahriib haddii run ahaantii hadalkayga lagaga haraayo waxaan dhihi lahay ummadda nebi maxamed meel allah meeshay joogaan salaadooda inay ku dukadaan oo ilaah ku baryaan sacuudiya walaa maraykan walaa boosaaso ilaah baa jooga arsaaqadanina ilaah baa haayo marka waxaan dhihi lahay qofkii tahriib u socdo inay ka waantowdo aniga inay ugu tushaalo qaadataan
in ka badan kalabar dhallinyarada tahriibta ayaan haybtooda lahayn weli cidda keliya ee tabaysa ee ay ka maqan yihiinna waa waalidiintooda oo qaar ka mid ah weli u haysta inay nool yihiin waxaa dhici karta in qaar badan ay badaha ku maqan yihiin oo markii dad ugu wardambaysay ay doonyo raaceen waxaa kale oo ku suurtagal ah in meydadkooda la soo helay laakiin la garan waayey heybtooda iyagoo aan wadan aqoonsiyo islamarkaana aysan jirin baaris lagu sameeyo hidisidaha si loogu raadiyo waalidiintooda waxaa kaloo dhici karta in qaar badan oo waalidiintooda ay ka samreen ay ku jiraan xabsiyo ay adag tahay inay la soo xiriiraan bishii lasoo dhaafay ee februari madaxda in ka badan konton waddan oo afrikaana oo shir ku yeeshay magaalada adis ababa ee xarunta dalka ethoobiya ayaa gorfeeyey dhibaatooyinka haysta dhallinyarada afrikaanka ah ee tahriibaya iyo sida looga hortegi karo laakiin dadka ka faallooda arrimaha tahriibka ayaa qaba in shirarka noocan ah aysan waxba ka bedeli karin tahriibka haddii aysan madaxda afrika ku darin dadaallo shaqa abuur iyo wax ka beddelka nolosha dadkooda si ay uga maarmaan u hanqaltaagga nolol ay dadkala samaysteen intaa ayaan dhegaystayaal ku soo koobaynaa barnaamijkii elayska v o eda waxaa idiin soo diyaariyey halkanna idinkaga soo jeedinayey anigoo ah maxamed colaad xasan inta aan barnaamijkan oo kale ku kulmayno waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo